إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan araxiim fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah shil gaari oo sababay khasaare dhimasho ayaa ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka hargeysa iyo berbera ee waqooyi galbeed ee soomaaliya siyaasiyiinta dowladda federaalk ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in dagaalka uu cali jeeta abaabulayo aanu ahayn mid waxtar leh islamarkaana xilligan aan dagaalkaasi loo hinin wax niyad ah madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo kadib toddobaadyo uu safar ku joogay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya aabe ku nool magaalada muqdisho oo ay wiilkiisa gubeen ciyaalweero ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk uga bixeen ballan ahayd in wiilkiisa ay u daaweeyaan intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada igu door koronaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan haatanna u diyaargaroob ah iyaga faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن wahabeenimo isniina taariikhda hijirada ay ku beegan tahay afarta shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan labada februari laba kun shan iyo labaatanka dhageystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan shil gaari oo sababay khasaare dhimasho ayaa ka dhacay inta u dhexeysa magaalooyinka hargeysa iyo berbera ee waqooyi galbeed ee soomaaliya faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cali aadan xasan shil gaari oo sababay khasaare dhimasho ayaa ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka hargeysa iyo berbera ee waqooyi galbeed soomaaliya gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen laba rag ah iyo laba dumar ah ayaa ku rogmaday waddada xidhiirisa hargeysa iyo berbera waxaana ku dhintay shilka labada dumarka ah iyo hal nin halka u dhaawacmay ninka kale ee afaraad gaariga ay saarnaayeen oo xawaaro sare ku socday ayaa mar kaliya rogmaday taas oo keentay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca sida ay wararku sheegeen dadkan geeriyooday ayaa dhowaan ka yimid dalka dibaddiisa waxayna safar dalxiis ah ugu socdeen magaalada berbera gobolada waqooyi ayaa mar walba waxaa laga diiwaangeliyaa sanad kasta shilalka gawaarida iyadoona dad badan ay ku nafwaayeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen siyaasiyiinta dowladda federaalk ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in dagaalka oo cali jeeta abaabulayo aanu ahayn mid waxtar leh islamarkaana xilligan aan dagaal loo haynin wax niyad ah cabdulkhaaliq maal cabdiweli ayaa warkan inoo akhrinaya
doctor mukhtaar oo ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalk ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in dagaalka uu cali jeeta abaabulayo aanu ahayn mid waxtar leh islamarkaana xilligan aan dagaaladaasi loo haynin wax niyad ah isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in xasan sheekh maxamuud iyo cali jeete ay doonayaan inay dadka soomaaliyeed ku gumaadaan dagaal aan kooda ahayn oo taageero looga doonayo dowladaha caalamka waxa uu sidoo kale sheegay in xasan sheekh uu rabo in uu baabi'iyo qabaa'ilaadka dega gobolka hiiraan isagoona doonayo inuu ka horgeeyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba waa kan isaga oo ka hadlaya waktiga ha lagu dilo marka saa waxa weeye xasan sheekh wuxuu rabaa ummaddan inuu maaragtay iyo shabaabka isku halaago inta kalena maaragtay isagoo danayso kii horaase xoog badnaa iyo dagaalka haddeera kan haddeerana odaga cali jaytaa iyo wax la mida iyo ayaa maaragtay qaras lagu s xoogaa lacaga ku qaadanayo wiilashaa ku dhammaynaya maahane waxaa loo baahan yahay dagaalka inuu serious yahay waxaanu leeyahay meesha anigow runta markaa rabto si toosa loolama dirirayo nimankaas caalamkana waxaa looga raadiyaa kaalmaa looga raadsadaa waxa weeye marka waa mashruucan ma dhammaataa weeye waxaa isa soo taraysa mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban oo hadalhayn xoogan ka dheliyey abaabulka mooryaanta macawisleyda oo xasan sheekh doonayo in uu ku fasho danahiisa waxaana ay u dambaysay saacada ka hor daahir amiin jeesow oo sheegay in ay adag tahay in la as-aaso ciidamo macawisley ah isagoona ku nuxnuxsaday xasan sheekh iyo waxa uu ka damacsan yahay ciidankaasi macawisleyda madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa dib ugu laabtay magaalada kismaayo kadib toddobaadii uu safar ku joogay magaalada nairobi ee caasimadda kenya mubaarak cumar ayaa tafaasiisha warkan inoo akhrinaya axmed madoobe oo ah madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo kadib toddobaadii uu safar ku joogay magaalada nairobi ee dalka kenya isbuucii lasoo dhaafay diyaarad qaasa oo laga leeyahay dalka kenya ayaa axmed midoobe iyo wafdigiisa ka qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo talaabadan ayaa taxaddi weyn ku ah hoggaanka dowladda federaalka kuwaas oo bil ka hor axmed midoobe uu jaray waaran lagu soo xirayo islamarkaana kusoo rogiyay xayiraado kala duwan axmed midoobe ayaa waxauu xiriir wanaagsan la leeyahay dowladaha kenya iyo etoobiya waxaana duulimaadyada ay xadibtay dowladda federaalka keliyii saameynteeda dareemay dadka shacabka isaga kala gudbi jiray gudaha dalka iyo dibaddiisa arrintan ayaa imaanaysaa xilli dowladda federaalka sheegtay inay xyirtay duulimaadyadii tegi jiray deegaanada uu ka arimiya maamulka la baxay jubbaland waxaana muuqata in arrintaasi ay ku fashilantay dowladda federaalka warkaan dhegeystayaal fiidnimo wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ahel furqaan aabe ku nool magaalada muqdisho oo wiilkiis ay gubeen ciyaal weero ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ay uga baxeen balan ahayd in wiilkiis ay u daaweynayaan faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi aabe ku nool magaalada muqdisho oo ay wiilkiisa gubeen ciyaal weero ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk uga baxday ballan ahayd in wiilkiisa ay u daaweeyaan wuxuu aabbahan maalin waliba taagan yahay waddooyinka soo gala xarunta maamulka gobolka banaadir ee muqdisho isagoo dalbanaya in ballankii laga qaaday loo fuliyo haddaba waa kan isagoo cabashadiisa la wadaagay warbaahinta galabtii waa soo baxay guddoomiyaha asagoo hore iyo gadaal baabuur ay ka socoto markaasaa aniga xoogaa nin joog lahaan ahaye markaasaa baabuurkii iyo aniga dhexdaa inay galeen qaybna gadaalay iga jiidaysaa markaasaa gacanta sidaaseen guddoomiyow guddoomiyow guddoomiyow anoo iska cadhaysa yar cabdallaahi buur la yidhaaho xafiiska duqa joogay guddoomiyaha ururka habeenka jabaahir gabar la yidhaaho ayadina mataqaanaa alxamdulilaahi yani xafiiska meesha ku leh iyo wiil kaleentoo loos la yidhaaho markaasa u malaynaa magaciisa wiilkan halla qaymayo yidhi howl badanaa igu socotay hadda qaymeeya wiilkan taakuleantii haddii meesha ay ku qoreen cabdalahabuur warqaddii waa bixiyey wuxuu u geeyey xafiiska maaliyadda wiilka jooga cabdiraxmaanna la yidhaaho u dhiibi markuu taakuleantayda qoray kabacdi culeysaa meesha laygu saaray qasnadiyaa iska dawareegaa intaa ku dhacaa ee berra soo dhaqo qasnadii lacag kuma jirto sida waaye gudoomiye amiir aniga iyo wiilkayga waddadaan kuu taagannahay wiilkayga dhaawac waay waad arki kartaa waraaqadahiyaa gacanta ku haastaa inta badan madaxda dowladda federaalk ayaa isku sawira dadka dhibaataysan iyagoo afka baarkii ka sheega inay wax u qabanayaan laakiin marka uu sawirka dhammaado ayay ka danaystaan iyagoo uga baxa ballamihii ay horay uga qaadeen warkii fiidnimo dhegeystayaal waxaa u dambeysay faahfaahinta farxaan oo ad kala socoteen warbaahinta alfurqaan weynagaynta